duhur wanaagsan jumco wanaagsan kusoo dhowaada warka dalsan qodobada aad maqli doontaana waxaa ugu waaweyn madax uu hogaaminayay shariif sheekh axmed ayaa waxay soo gabagabeeyeen gogol beelo walaala ah lagu heshiisinayay oo socotay inka badan sannada musharax xildhibaan sayid caali oo cabdi shir oo xarar dheere lagu soo dhoweeyey soomaaliya oo mar kale etoobiya ku eedeysay hubkii caabud waaqa ciidanka xoogga dalka howlgallo celis ka fuliyey jubbooyinka xanuun halisa oo ka dilaacay dalal ku yaalla afrika wararka dibaddana waxaa ugu waaweynaa xasuuqa qas oo sii socda iyo dhimashada oo gaadhay afartan kun oo qof
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal hamboon jumco wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhowaada warkii oo idila aan ku bilaabe heshiis nabadda oo ka soconaya burka dariin islamarkaasina lagu heshiisiinayay beelo walaala oo halkaasi ku diriray ayaa waxa uu socday islamarkaasina gogashiisu taallay muddo ka badan sannada waxaana gogashaasi hormuud ka ahaa madaxweyne shariif sheekh axmed maanta ayaa lasoo gabageeyay xal waare ayaana laga gaadhay madaxweynaha iyo sidoo kale madax ugaasyo iyo wasiiro ayaa halkaasi ka hadlay ugoreyntan idiin daaro ama in maqasho iyo khudbadda uu halkaasi ka jeediyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed
wiil dhalaha waxaa leeyey haddii inta lasoo qabto la xiro ama la qisaaso ama laga heshiiyo warku meesha ku dhammaado meeshaas ma aadina waxaan aadnaa in gadaal la mariyo hebel ma aragtay ma arkin meeqa u xidhan hadda saas boqol qof baa dhaafin maha ilaahaan u mahad celinaynaa tabaaraka wa tacaala hawshaan nabad noogu soo dhammeeyey maanta meeshaan lagu waaq dhacday lagu dishay sumale sumayn lagu daawoobay colaaddii lagu raabay ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan waxaa ku mahadsan cid kasta oo qayb ka soo qaadatay in maalintan gebagabada la soo gaadho sanad iyo bil wax yar ma aha laakiin waxa la gaaraa weyn ilaahana ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan ugu mahad celihaynaa cid walboo qayb ka qaadatay si gaara waxaan rabaa inaan u sheego saraakiisha amniga oo runtii muddadii dambe dardar fiican iyo maxaan ku idhaahdaa hawl fiican qabtay soona gebagabeeyey hawshaan ama gebagabeynteedna qayb weyn ka qaatay aaday ugu mahadsan yihiin intaas markaan ka gudbo sida aada la socotiin bani aadamku wuxuu u nool yahay inuu faa'iide adduun iyo aakhiro helo faa'iide adduun iyo aakhirana waxay ku xihan yihiin dadka muslimiinta waxay uga dhex jiraan warka ilaahay inay yeelaan saas maaho warka ilaahay waxa waaye qof muslima ha dilin sida aada la socotiin bani aadamku wuxuu u nool yahay inuu faa'iide adduun iyo aakhiro faa'iide adduun iyo aakhirana waxay ku xihan yihiin dadka muslimiinta waxay uga dhex jiraan warka ilaahay inay yeelaan saas maaho warka ilaahay waxa waaye qof muslima ha dilin
mar kale isma qaboon saaxiibayaal aan markana milicsan dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku eedeysay dowladda etoobiya hubkii sharci darada kusoo galay soomaaliya dowladda soomaaliya iyo mar kale waxay ku celisay in dowladda etoobiya ay sii wado sidii ay u carqaladin lahayd nabadda soomaaliya islamarkaasna ay hub sharci daraa gudaha dalka usoo gelin lahayd waxaa kaloo dowladda soomaaliya tilmaantay inay dalka ku wado faragelin aada u qawan islamarkaasina ay kala baxdo arrintaasi qaramada midoobay iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ka hadashay safiirka halkaasi ku matela qaramada midoobay ayaana waxauu etoobiya ku eedeeyey in etoobiya doonayso ilaahay hadda inay isku dayayso inay khalkhalgeliso amniga soomaaliya haddana markana milicsano xanuun halis ah ayaa ka dilaacay afrika xanuunkan ayaa noqday mid halisa oo si weyn u faafaya waxaana xanuunkan la yidhaahdaa mid ka mid a xanuunada ugu halista badan ayuu ku jira ee dunida uu xanuunkan markii ugu horreysay waxaa la helay islamarkaasina la ogaaday in uu dunida ku faafo islamarkaasina kusoo kordho sanadkii kun sagaal boqol iyo sidoo kale toddobaatankii xanuunkan ayaa ah mid halisa waana xanuun dadka jirka korkiisa filan kasoo dalaacayaan kiisaskii ugu horreeyay ayaa la helay waxaana uu caabuqan gaadhay ku dhowaad afar boqol oo qof sida ay xoguhu tilmaamayaan dunida ayaa si weyn hadda uga darinaysa xanuunkan cusuba xanuunkan ayaa ah mid aada u haliis ah waana mid dhibaatooyin gaadhsiin kara bulshada bulshadana waxaa looga digay in ay yareeyaan salaanta badan islamarkaasna ay ka taxadaraan cudurkan ama caabuqan waxaa la yidhaahdaa imbos oo ma aha hadda xanuun dhashay islamarkaasna waxaa xanuun hore uu jiray waddaman dalalka yurub ayaa sanadkii hore laga diiwaangeliyey sidoo kale maraykanka ayaa laga diiwaangeliyey afrika laba iyo toban dal ku dhowaad ayaa laga diiwaangeliyey waana caabuq halistiisa wata qodobkana saaxbayaal intaan da inoo gudubno markan waxaynu eegaynaa musharax dhibaan sayid cali cabdi shire oo u sharaxan galmudug ayaa si heer saraa loogu soo dhoweeyey xarar dheere musharax ka mid a musharaxiinta kursiga xildhibaannimo ee galmudug ee deegaan doorashadiisu tahay degmada xarardheere oo si diiran loogu soo dhoweeyey halkaasi soo dhoweynta ayaa waxaa ka qaybgalay nabadoono saraakiil ururka haweenka degmada xarardheere iyo bulshada qeybaheeda kala duwan saaxiibkeen sayid cali cabdi shire xildhibaan waxaa leenaha ku soo dhowow waa xildhibaanka ay dhaarku u dhimantaan in la dhaariyo unbaa u dhiman waxaan leenahay xildhibaane waad ku qalantaa xilka aad maanta isku soo taagtay sid caliow xagtu waxaan maadgalaa dhammaan qeybaha kala duwan dhallinyarada degmada xaro dheere ee waxaan rabaa halkan aan uga hambaliyayo saaxiibkay qaaliga ah master sicali cabdi shire oo ah musharax xildhibaan degmada galmudug waxaan leeyahay maanta midkii musharax ee waxaa tahay musharax degmada xaro dheere maanta taagan ahna lafqabarka dhallinyarada degmada xaro dheere waxaan leeyahay markii hore walaalkii qaaliga hambalyo hambalyo hambalyo ee waxaa tahay maantay in u qalmo xilka xildhibaannimo ee galmudug sayid cali waxaan leeyahay allah kula garab galo noqo midkii dalka iyo diinta iyo dalka u shaqeeyo markooda iyo marna waxaan leeyahay hambalyo
waxaan dhihi karnaa waa nin aad u usii badan waa da'yar waa mujaahid runtii dadku inta badan ma oga سيد علي عبد الشراء دقمنا الركي قلنا وعمي أيو كميدي هاي ومجاهدين تبالك الدهم كهو قرن دقمنا حرديرة
دار حرديرة إن أن سودو وين قلبتا مشرحين تا وترتمي ساحلك حلبان قلمدو كي أمور أهرير حرديرة سيد علي وحن ليناي هنتي سيد علي dadka iska soo rooray ama jeclaystay ama jeclaystay inay qabtaan ma tihid waxaa tahay dadka u diyaar garoobay inay u dhintaan degmada maadaama uu kugu yaallo dhaawacii kaa soo gaaray halgankii lagu difaacayay degmadan waxaan leenahay xaqaad u leedahay inaad noqoto xildhibaan degmadan matela annaguna haddii ilaah yidhahdo waa kugu garab istaagaynaa
xildhibaan soo dhowaaw waxaan leeyahay waa markii ugu horraysay taariikhda ayaad geli doontaa xildhibaankii ugu horreeyey oo degmada xarandheere kaambayn musharaxnimo ka bilaaba aad iyo aad aan ugu hambalyanaynaa marka hore anigoo ku hadlaya magaca bulshada degmada xarandheere xildhibaan sayid cali cabdi shire oo ka mid ah raggii deegaankaasi xoreeyey ayaa u taagan in uu weli diyaar u yahay ka xoreynta al-shabaab ee deegaanadaasi ilaa deegaanada galmudug inta laga xoreynayo uuna la dareen yahay shacabka halkaasi ku nool laba fariinba inaan diro fariin aan u diro dowladda galmudug midna aan u diro dowladda federaalka fariinta aanu dirayo dowladda federaalka waxa waaye oo aan leeyahay mudane xasan sheekh maxamuud waxaad ku dhawaaqday tiraahday dalka waxaan ka qabanayaa doorasho qof iyo codad maanta anigoo ah musharax xildhibaan xaradheere waxaan diyaar u ahay in sanduuqayga la dhigo xaradheere ee qof iyo cod laygu doorto
markana aynu jaleecno dhankaas iyo qasayo walaalihiina xaqdarada lagu xasuuqaayo weli waxaa sii soconaya gumaadka loo geysanayo dhiiranayaasha reer falastiin tirada dhimashadu maanta waxay gaadhay in ka badan afartan kun oo qof lix iyo toban qof lix iyo toban kun oo ka mida waa caruur yaryar oo aan waxba galansan oo bambooyin lagu gumaaday reer galbeedku way doobinayaan trump oo hadlay islamarkaasina saxaafadda maraykanka la hadlay waxa uu sheegay inuu hogaamiyaha yahuudda uu khadka telefoonka kula hadlay islamarkaasna uu sheegay haddii uu soo noqdo inay qasadhu kala simi doonaan xaalka reer galbeedku halkaas ayuu taagan yahay muslimiinta isku diirka dhowaayeen reer qasana way ka aamuseen sacuudiga ugu horreeyo israa'iil ayuu la heshiiyey xaalku waa bariga dhexe muslimiintii reer qasa way ka hiiliyeen wayna ka aamuseen halka iyaguna shan iyo afartan daf- shan iyo afartan sano ay difaacayaan cirdigooda iyo diintooda qasa dhulka barakaysan ee barakada mudan ee uu ku yaallo masjidka qaza masjidul aqsa ayaa waxaa lagu dilay afartan kun oo qof oo muslimiina shucuurta muslimiintuna way ka aamuseen middan ayay dad badan oo muslimiina waxay ku tilmaameen inay tahay ayaan dara weyn halka reer galbeedkuna ay qase usoo doobinayaan maraykanku diyaarado dagaal maraakiib ayuu usoo daabulay inuu u keeno gumaystaha israa'iil dalag kale ee yurub ku yaala dhammaantood waxay ka siman yihiin in dagaalka qase lasii wado islamarkaasina dhulka lala simo hadda magaalada qasa oo ay ku nool yihiin shacab ka badan shan milyan ayaa waxaa la simay dhulka in badan oo magaaladaasi ah tirada dhimashaduna halkay gaadhay way ujeedaan afartan kun ayay gaadhay lix iyo toban kunna waa caruur dadku badi waxay u dhimanayaan gaajo sidoo kale waxaa lagu duqaynayaa goobaha u qaxeen ama ay tendhooyinka ka samaysteen iyagoo yahuudda ku meereysanaya qasa xamaas ayaa soo hoosgelaysa dadka shacabka ah saaxiibayaal warkii wanaga intaas mar kale intaynu kulmayno nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel